haddaba dhinaca kale waxaan la xidhiidhnay wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan doctor ciise kayd maxamuud oo ku sugan maraykanka si uu uga jawaabo hadalka wasiirka maaliyadda ee jabuuti maxamed cabdi sandheere ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay ciise kayd wuxuuna weydiiyey sida uu u arko hadalka wasiirka maaliyadda ee jabuuti
wallahi wax dhibaato ah oo aynu aragnaa ma jirto somalilan kolley dayada in danteeda wixii wadan ayaa iyada ka tashataa aan aqoonsado oo wasiirku ma jirto waan gartay lakin wuxu uhi waxa wanaagsanaan lahayd in laysla socodsiiyo oo iyadoo tamar intaa leeg lagu bixiyey shirkii ka dhacay jabuuti haddana si fudud ay somaliland u tagtay dhinaca ethoobia waan ka xunay runtii si fudud umaliland tegin arrintan somaliland iyo ethoobia shirka jabuuti ka hor waxay aan ka shaqaynaynay weliba anigu wasiirka arrimaha dibadda ahayd aan kasii shaqeynaya afar bilood afartii bilooda ka horreysay shirkii jabuuti isaga garoobay ay isugu yimaadeen madaxweynaha somaliland iyo madaxweynaha iyo madaxweynaha jabuuti marka shirkii markay garoobay anigu maan joogin sada argteen oo anigu waxaan ku maqnaa addis ababa markaasi oo aan sii gogol dhigaya horeyna kasii shaqeynayay kulankaas taariikhiga ah ee apple kowdeeda twenty twenty four oo saan kuu sheegay aanu hore uga sii shaqeyneyn badan marka markii kulankii jabuuti uu faylgaroobay reaction may ahayn oo kulankii jabuuti faylgaroobay aynu etoobiya tagna may ahayn waxaana waxayd wax socday intaasoo bilood oon aad anigu uga shaqeynayey iyo madaxweynaha dalka marka madaxweynaha dalkana de waxa loo dhaariyey in wax walba danta iyo ummadda somaliland u dana inuu mar walba yeelo isagoona cid dala kala tashan marka shaqadii loo igmaday ee u dhaartay uu madaxweynuhu sameeyey taasaan markaa doonaya inaan fahansiiyo waan gartay ha wasiirka reer jabuuti elias muuse dawaale wuu caddeeyey in somaliland iyadu u leedahay awood inay danaheeda wixii ku saabsan ay ay ay ay samaysato hase yeeshee haddaynu dib ugu noqono shirkii jabuuti ka dhacay ee madaxweyneyaasha somaliland iyo soomaaliya madaxweyne ismaaciil cumar geelaha jabuutina uu ka ahaa dhexdhexaadyaha markii shirku saa u dhammaadayba waa la aad baa loo bogaadinayo dadku way u riyaaqayeen oo wax weyn baa laga filayay marka tegidda somaliland ee ethoobiya miyayna ahayn arrin soo booda ah say adiga maarata aragtidaada maya saan kugu sheegay soo booda may ahayn oo afar bilood baan kasii shaqeynay baan kuri ka hor shirka jabuuti wax sii yaalay weeyaan in somaliland ethoobia somaliland ay ethoobia somaliland aqoonsato oo m o u la saxeexo afar bilood ka hor shirka jabuuti ayaanu ka shaqeynayay weliba anigu aan gaar ahaan wasiirka arrimaha dibad ahaan aan kasii shaqeynayay shirkii jabuuti ka dhacayna wax la taaban kara runtii mu ahayn wax lagu heshiiyen may jirin un technical committees umaa markii dambe la sameeyey waad arkeysa waxaa saxeexayay wasiir kaahin wasiirka arrimaha dibad gudaha ee somaliland ayaa saxeexayay marka wax wax ku oolaya halkaas kamay soo bixin kadibna de shaqada joogtada ee madaxweynaha jumhuuriyadda somaliland loo dhaariyey ee xafiiska u joogo ee ah in aanu ka nasan danta somaliland iyo howlaha somaliland ayaa uu markiiba markaa ugu tegay lakin reaction ma aha ka yimid shirkii failgarooday jabuuti ka yimid reactionkiisa uma u tegin waxaan wax noo sii diyaarsan bay ahaayeen waan gartay hadda maxaad ku qiimeyn kartaa xidhiirka somaliland iyo jabuuti wallahi somaliland jabuuti ma aha waa dad isku isku dad ah isku dhul ah isdalay haba yaraatee wax dhibaato ka jira xiriirka somaliland iyo jabuuti ma arko inay jirto waxaan filayaa dadkan waa dad ilaahay isbaray oo xuduud wada leh oo integration iyo waxwalba iswadaarsi waxwalba ay ka dhexeeyaan waa dad mar walbaba dee aan la kala saari karin waa ulaya jiirkii somaliland iyo jabuuti waan gartay ugu dambeyntii mudane wasiir xagguu marayaa isafgaradkii somaliland iyo ethoobia wuxuu marayaa meel aada iyo aada iyo aada u wanaagsan xeerar buu kala leeyahay m o u baa la saxeexay technical committees baa la saaray marka sidii loogu talagalay buu socdaa wax walba aad bay wanaagsan yihiin aad iyo aad baad mahadsantaan kaaga mahad celinaya waraysi aad baad mahadsan wasiirka arrimaha dibadda ee somaliland doctor ciise kayd maxamuud oo u warramay wariyaha v o e da maxamed cabdi xasan sandeer halkaad kala socoteen waa laanta soomaaliga v o a